kulankan oo looga arrinsanayay sidii xal looga gaari lahaa beelo ku dagaalamay deegaanka iiji oo hoostaga degmada maxaas ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle nabadoonnada beelaha dagaalamay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan nabadoonnada ka kala socday labada beelood ee diriirta dhex martay ayaa ka hadlay go-aankooda iyo ujeedka laga lahaa kulankan waxaana macnaha mataqaanaa meesha ku sheegnay haddeen nahay macnaha labada beelood odayaashii ka socotay ama beesha xabaadla ama beesha kaboolo inaan meeshaas macnaha mataqaanaa dhib damba uu ka dhicin ninba macnaha tolkiisa oo macnaha mataqaanaa uu ka ballan qaaday inuu macnaha mataqaanaa xabad damba ay meeshaas ka dhicin haddaan ahay nabadoonkii beesha kaboolo waxaan ballan qaaday mar damba ilmahayda ee tolkayda inas xabad damba ay xaggooda ka dhicin ballantaas anaa qaaday xabaadana sidoo kaleenta odayaashii igala mid aheedaa qaaday waxarmaa ina la walaaloogo shalay aa la wada jiri jiray shalay aa la wada dhaqmi jiray dad diis aan nahay dhibkan oo kale weligayna nagama dhehdhicin maan macnaha mataqaanaa wax kastana xogan ilaahay kiis ayay ku dhacaan waxay dhacayna in laga daawooba saasaa loo baahan yahay dagaalna sidiisaba talweyna uu lihmaanayaba dhaal ma laha waxaan idinka rabnaa baaqaas aan soo jeediyey ama soo jeedihayno ina macnaha mataqaanaa laisku badbaadiyo lagu kala nabad galo la kala fadhiisto bil soonqaadaa lagu jiraa bil soonqaadna ina dhiig layska daadiyo shareecada ma qabto shirkan jiraa'ad waxaan u qabannay walaalahayna ku dagaalamay iji ahna xawaadle iyo kaboole ahna lama isdhex deggan oo aan kala maarmin walaale e wada dhaqmi jiray waxaa idinka rabnaa walaalayaalow dilkiinna waana dhibay dhaawiciinna waana dhibay dagaalkiinna waana dhibay marka ugu horraysana waxaan leenahay intay dhammatay allaha u naxariisto soonaa lagu jiraa intay dhammatay janno farduusa allaha geeyo inta noolna waxaan leenahay allaha nabad yeelo waxaa idinka codsanaynaa oon shirkan jiraa'ad u qabannay walaalayaalow haddaad tihiin xawaadle iyo kaboole inuuna dagaal damba dhicin soddonkii sano oo u s cda ahaay oo cid walba ee is dagaashay xawaadle iyo kaboole waa isdhex deganaayeen weligoodna dagaalkooda eema la maqlay hadda shayddaana idinku dhex buubay ina shayddaanka iska naartaan ilaahay ka cabsataan dagaal dambe ou dhicin beerihiinnaa soohineh bartiinnaa isku dhex jirto beertiinnaa isku dhex taallo dad kale go'aaya ma ihdiino si kastoo u dagaalantaan naf bila'aadan aad dilaysaan ma ogi dad kale go'aa ma ihdiin dhowaan ayay ahayd markii deegaanka iji oo hoostaga degmada maxaas ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah taas oo markaasi haatan xal laga gaaray